meesha ay wax ka dhaceen waa meel yaro ka fog madaxtooyada weeyaan oobiyaa kusoo dhacay waa sax laba cunug oo sakiiraa ayaa ku dhintay goobta dhaawac yarna wuu jiray oo dhammaantood lagu soo celiyey xaafadooda marka dhimashadooda waa intaas oo labadaas cunug ee faqiirka ah weeyaan baaritaankiyaa socda wixii kasoo baxa iyo jawaabta ay ciidamada ammaanku ka bixiyaan ayaan ka sugaynaa baaritaanka waaya marka ujeedku waa inaan kugu xaqiijiyo in labadaas cunug ee faqiirka ahay ay dhinteen meesha ay ku soo dhaceen hoobiyayaashu ee ee ma noo sheegi kartaa waa waa kuu sheegi karaa waa areada cagadhiig la yidhaahdo ee degmada warta nabadda ku taala Mhm.
oo madaxtooyadana ka fog ee ayay ku dhaceen ee, ee, hoobiyaashu ku dhaceen sax maaha ee, derbiga madaxtooyada ku dhaceen iyo waxyaabaha meediyu qorayaan waa waa cagadhiig iyo inta udhexaysa madaxtooyada ayay ku dhaceen ee, oo hoobiyuhu ku dhacay guri shacab oo dad masaakiinihi degan yihiinna waa ku dhacay dhaawaca iyo dhimashaduna dhammaantood waa dad shacaba oo dan yar oo weliba aada u dan yar ayay dhibaatadu gaadhay labadaas cunuga eena ku dhintay gob M- xilwareejin ee, baa ka dhacaysay maanta ee, madaxtooyada oo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha cusub ee xilka la wareegayey iyo mas-uuliyiin kaleba ee, madaxtooyada ayay joogeen Ee, munaasabadaas ee, miyaa lala damacsanaa ee, hoobiyayaashaas ma dhihi karno ma dhihi karno cadowgu ujeedo male ka jeedana male way iska soo tuuraan mooyaane wax ujeedaah uu leeyahay haba yareetee ma jiraan iyadoon xil wareejin u jirin bay soo tuuri jireen marka waxa weeye waa waa waa dad wax ma garataa waxaa jira oo warar ay meeshay sheegaya ridayaanna aan ogeyn meeshay ka ridayaanna aan ogeyn jawaabtana waxaa laga rabaa ciidamada ammaanka in ay ka jawaabaan sidaad ka dhawaajisayba ee, ee, waxaa jira warar sheegaya in ee, madaxtooyada ee, gudaheedana ay wax ku dhaceen ee, ee, wararkaasi ee, maxaad nagala wadaagi kartaa wax ka jira haba yaraatee adeer ma jiraan madaxtooyada anigaa joogay saakay ilaa iyo hadda aan kula hadlaayaan madaxtooyada joogay wax haba yaraatee kusoo dhacay